waa mahadsan tahay faadmo waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee puntland sanadka cusub waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yidhaahdo fadhiga doorashooyinka marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen fadhiyadii ku-xigeen wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeenaa madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland intaasaa hadda noo qabsoontay haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaashiis kala socda lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka sideed ka mid a ayaa raggii hore ah inta kale waa cusub tihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay qorshahaaga koowaad horta hadda waxaa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamanka wuxuu leeyahy guddi joogtaa oo hawsha si joogtaa u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiya kala duwan ku kala biiraan marka qorsheena koowaad waxaa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor ahaa guddiyadaa markaan dhisnona inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale oo ay aqoon iyo cilmi ka kororsadaan u geyno aqoon kororsiya u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda oo qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkan ka qabiyad ah dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldaloolooyin lena sidii loo tayeyn laha kor loo qaadi laha waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobolada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiiladii shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xoogga saaro xeer walba iyo sharci walboo soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa in wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo ah meel aan ku habooneyn hadda in baarlamaanku deganaad aada u kooban wadadii mayn roorka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka saftigiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilahay idanka iyadana waa bilaabeyna hawsheedii qorshayaasaasaa noo qorshaysa baarlamaankii idinka horeeyey isagoo aan ansixin miisaaniyaddii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa wakhtigii ka dhammaaday howlahaas see u kala horumarinaysa waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay lakiin baarlamaanka hore kumay guuleysnin ay ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad si kumeel gaara loogu sii shaqeeyo dowladdu kusii shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyadaasaa si kumeel gaara ilaa fadhiga rasmiga oo baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmigaa ka doodi doonaa oo ansixin doonaa guddoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horreeya ku sameeyeen qodobo ka mida dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan waad dib oogismi ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel wixii xeerada oo yaala ama wax laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldaloolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmia u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa tala bixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaasana go-aan ka qaadanayna ilaahda goormo ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahda hadda fasax mayaa baarlamaanku gala sabti ka sabti toddoba beriyo nasasha abaa baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socoto furmaayaasha intii hadda aada joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aad ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo kaa horreeyay ma jira wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanaayo markii doorashada la qabanayay cawaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaargarowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaha normalka ah oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culaysoo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama ama dhibweyne ma jiro waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyey doorashada qof iyo cod degmooyinka qayb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku daya badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay amar ilaahay idankii annagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldaloolooyin jira iyo wixii dhaliila jiro sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilahay idinka rajeynayno sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kan puntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalk waa dowladda soomaaliyeed waxyaabo badan oo lagu kala aragti duwan yahay baa jira dhowaan position baber oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland iyo ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsanahay in stateka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaabo badan oo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah oo ay dastuurka ugu qoran tahay baaba ah in laga heshiiyo marka inaan annaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb gallo baan diyaar u nahay waxyaabo aragtiya state ah oo puntland ay qabto oo meelada gu joogana waa jiraan waxyaabo wada shaqayn ku saabsan oo ay tahay in layska fahmana waa jiraan marka intaba mar walba waxaa muhiima in laga wada hadlo dood laga yeesho waana diyaar baan